tababarkani ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo lagu qabtay ururada haweenka iyo dhalinyarada siminaarkani oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa lagu baranayaa doorka haweenka ee ku aadan ka qaybgalka maamul daadejinta dowladaha hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cali carays oo tababarka daafuray ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimada uu tababarkani u leeyahay maamul daadejinta iyo doorka haweenka ay ku leeyihiin ka qaybgalka maamul daadejinta dowladaha hoose
waxaan maanta seminaarkan tababarkan laidiin furahayo wuu ku saabsan yahay waxaa la rabaa maamulkii in la daadihi in la daadejiyo oo la dhiso dowladihii hoose ee dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay jubbaland ay ka kooban tahay waxaan filayaa inay shan iyo toban degmo tahay in la dhiso oo loo loo dhiso golihii deegaanka la rabaa golaha deegaanku waa awoodda ugu ballaaran mar haddii aan anagu federaal noqonnay waxa ugu ballaaran ee la rabo in ay shaqeeyaan ay mujtamaca gaarsiiyaan maamulka iyo adeegyada oo dhan waxaa waaye waa dowladaha hoose waaye dowladda hoose waxay xukumaysaa inta uu aba ka kooban yahay hay-adood ee maamul goboleedyada ama dowladda dhexda ay ka kooban tahay bay dowladda hoose maamuli doontaa waxay yeelan doontaa isku duwayaal oo waxbarashada caafimaadka beeraha howlaha waxaasoo dhan bay waa dowladda hooseaba la yiriba waxay la meeqaan tahay dowladda jubbaland tan federaalka inta ay leedahay structure ay leedahay bay dowladda hoose yeelan doontaa marka waxaa la rabaa dee in loo diyaargaroobo sidii looga qayb qaadan lahaa khaasatan ay gabdhuhu oga qayb qaadan lahaayeen gabdhaha iskuma sheegayno oo waa lafdhabartii mujtamaca waaye waxaa waaye waa awoodda ugu ballaaran ee mujtamacu leeyahay marka in ay ka maqnaadaan dowladda hoose oo aysan ka qayb qaadanin haddee waxaa waaye mujtamacii nus baa maqan hadday ka qayb qaadan waayaan wasaaradda arrimaha guduhu waxay dhiiri gelinaysaa inay gabdhaha waxbartay ay ka qayb qaataan maamulka dowladaha hoose dowladda jubbaland waxay dhiiri gelinaysaa in ay gabdhuhu maamulka dawliga ah ee jubbaland ay ka qayb qaataan sida ay haddaba uga dhex muuqdaan